xaaladda maaday saasha dadku waa qax doomalay ku qaxo waayaan meelaha fogfog doomayaradaa looga soo bixi waayaa oo oo xaafadaha biyuhu aada u fadhiisteen laakiin waxaaba dheeriyaba meel aanay awel biyuhu teginay tageen hadda oo xaafadahay aada ugu soo durbeen marka meelii ballaalaaba yar hadda maaday biyo aan waxaa la dhihi karaa saddexda xaafadood oo webiga bari ka xigto waxa waaye tuutalamenta waxa waaye waa xataa sahayda iyo kaydadkii raashinka oo dhan macasalaama wa oo maaragtay laba iyo toban saacadood da ayaa ka dacay maaday awalna hadda waa isku daba xigo waa isku daba xigo saddex maalmood doo joogo laba maalmood oo iska daba da-ay marka hadda shalay ilaa habeen hore ilaa xalay waa da-ay daad daad daad webiga webiga maahna waa daad meelaha doomanka ay raadsanayaan meelaha doomanka oo fogfogay aadayaan sida webi webiga kasoo galbeedkiisa xaafadan la yidhahdo waa beri oo oo buurina la magac baxday aagaas oo dhammaa loo soo hayaa masaakay odayaasha iyo culumaudiidka iyo waxgaradkao dhan la ballaanka isugu baxeen oo waxaa la leeyahay bal ilaahay aan tuugna inuu maaragta khayrkiisa uu noo noo khafiifiyo markaas tobankii bishii hore bishii hore aa roobku ka bilowda meeshaas inta ka dambaysana hadda waa da-ay ma garan beerumaba jirtaba beer tutalaminta ma jirto hurwey waa ka baxeen biyuhu waa ka baxeen kulmis iyo shiidla bari iyo buulaax macigo waa ka baxeen waxa waaye tutalaminta gaadiid soo gelaa mala waxa geli kara kana bixi kara meesha uu laamiga kali uu geli karaa wax uun gaadiid raashin wado oo xamar ka tegaa geli jira isaguna hadda waxa waaye intaan la geyna haddii wax la geeyo meel la geeyba mala waaba laga soo bixi waayo maaday tutalaminta maaday in cirka wax laga siinaayo maogeesi wax loo sii karaa taa aada iyo cariidinta